halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantaoo isniinah waa toddoba iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin beeralayda roobka wax ku beerta oo ku nool galbeedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo sheegaya in shimbiro iyo daanyeero raxanraxan u socdaa ay kala baxeen abuurkii annagoona idiin hayna sidoo kale bal khabiir dhinaca beeraha ah oo isaguna arrimahan oo kale tala ka bixinaya waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkeennii xeryaha barakacayaasha aan kaga warrami jiray wararkii qiimaha raashinku uu ka marayo magaalada muqdisho waxaan kaloo idiin haynaa degmada caluule ee gobolka bari ayaa la sheegayaa in iyaduna baddu ay kusoo fatahday iyadoo deegaanada xeebaha ku dheersanna khataraha ay kala kulmaan dhinaca baddu ay sannadahan dambe soo badanayso waxaanan waraysi kala yeelanay bal arrimahaas khabiir isaguna dhinaca arrimaha badda ku takhasusay oo aan wax ka weydiinay sida looga gaashaaman karo sidoo kale wararka qiimaha xoolaha ayaad maqli doontaan oo aan kusoo qaadanayno sayladda magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida etoobiya anigoo maxamed xasan ayaana barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horeyno warkeennii oo uu inoo akhriyo cabdifataax maxamed mukhtaar
kooxaha caafimaadka ee ismaamul goboleedka keriijo ee dalka kenya ayaa heegan ku jira kadib markii la arkay kiis looga shakiyey cudurka ebola tan ayaa ka dambeysay kadib markii bukaan ku jiray cisbitaalka keriijo lagu arkay calaamado looga shakiyey cudurkaas saraakiisha deegaanka ayaa saaka sheegay in haweeneydaas ay bukaanka ay ka timid deegaanka malaaba ee ku yaala xadka kenya iyo uganda si ay u soo booqato saygeeda waxaa markii horeba la dhigay cisbitaalka siloma ka hor inta aan loo gudbin cisbitaalka kariyejo saraakiisha ayaa ka jawaabaya amarka wasaaradda caafimaadka ee kenya ee ku saabsan in lala socdo lana soo sheego bukaanada lagu arko calaamadaha qandhada ee cudurka eboola iyo astaamaha cudurka eboola qofkii looga shakiyaba in wasaaradda caafimaadka kenya loo gudbiyo hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa koox dheeraad ah toddobaadkan dhexdiisa u dirtay xadka u dhexeeya dalalka peru iyo ekuador si ay u taageeraan dowladda dalkaas iyadoo tiro qaxooti ah oo aan la cayimin oo ka soo jeeda dalka venezuela iyo muhaajiriin kale oo ka badan shan iyo toban kun ay toddobaadkan dhexdiisa tageen peru jimcihii lasoo dhaafay in ka badan siddeed kun oo qof oo u dhashay dalka venezuela ayaa ka tallaabay xadka dalkaas waana tirada ugu badnayd ee hal maalin ka tallaaba xadka waxaa qaxootigaas ka mid ah afar kun toddoba boqol oo qof kuwaas oo codsaday inay magangelyo ahaan ugu noolaadaan dalka peru xukuumadda peru ayaa isla maalintaas war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay inkastoo ay jirto qulqulka qaxootigaas ay haddana dowladdu meel dhigtay qorshe gaar ah qaxootiga venezuela ayaa looga baahan yahay inay haystaan baasaboor iyo dalkugal peru si ay dalkaas ugu noolaadaan federice augost oo ah madaxa u n h c r ee peru ayaa sheegtay in dadkaas hoogolootiga ah ay ka muuqato nafaqadarro iyadoo dadka qaarna ay haystaan dhibaatooyin caafimaad guud ahaan qaxootiga dalka venezuela iyo muhaajiriinta haatan ku sugan dalkaas ayaa lagu qiyaasay siddeed boqol oo kun dowladda peru u n h c r iyo hay-adaha la howlgala ayaa ku sugan xadka si ay ugu adeegaan soogalootiga iyagoo siinaya gargaar bini'aadamnimo mid caafimaad iyo taageero kale alyon tain oo ah qabiir madaxa bannaan oo arrimaha bini'aadantinimada ah ee uu ku sugan dalka maali ayaa sheegay in weerarada dhimashada sababay ee lagula kacayo dadka rayidka ah ee deegaanada qaar dadkaas oo lagu tilmaami karo dembiye ka dhan ah bini'aadantinimo wuxuu ku booriyey in la dhowro dadka iyo hantida tain ayaa hadalkan jeediyey kadib weerar dhammaadkii toddobaadkan ka dhacay xaafadda dogon oo ku taala gobolka momti ee bartamaha maali wuxuu xusay inuu helay warar ku saabsan in dad badan lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay weeraradaas sidoo kalena dad kale la afduubtay dadka dhibaatada loo geystay ayaa waxaa ku jira haween iyo carruur badan warkii oo aad kala socoteen raadiyo erga dhegaystayaal waa naga intaa ciduu warkayagu sheego waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio ergo o r g
aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax maxamed mukhtaar oo warkeennii inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanayseenna waa raadiyaha ergo haddaan gudagallo qaybihii kale ee idaacaddeenna laba boqol iyo konton higtar oo beeraha ku yaal tuulooyin u dhow degmada afgooye ayaan xilligan guga wax dalagihii u soo bixin iyagoona sheegaya in shimbiro iyo duurjoog ay kala baxeen abuurkoodii beeralaydan oo ah kuwa roobka wax ku beerta ayaa ku nool tuulooyinka takuluusha iyo tuulo sagaalaad oo galbeedka xiga degmada afgooye waryaheenna axmed sabriye ayaana warbixintan degmadaas nooga soo diray faadumo maxamed aadan oo ka mid ah beeraleyda xilli roobaadka kaga faa'iidaysta wax soo saarkooda ayaa waxa ay sanadkan geleyda ku beertay dhulbeereed baaxadiisu ay tahay saddex hegtar waxaana laba maalin kadib markii ay kasoo wareegatay xilligii lasoo abuuray beerta ay geleydii ka faagteen shimbiraha iyo duurjoogta kale oo raxanraxanta u socda maxaa yeelay sababtoo ay tahay abuurkii aan abuuray hadda mid aan ku khasaar u noqday marka waxaan rajeynayaa guuga soo socdo keliya inaan abuurto sanadka soo socdaad hadda la sugaysaa sanadka soo socda ayaan rabaa inaan abuurto oo keliya ah waa ku khasaar khasaaraha isoo gaara mid laga qabsan kara aan ahayn waxaa ka khasaartay faadumo lacag gaaraysa afar boqol iyo konton doolar oo ay ku kharash garaysay beerteeda islamarkaana ay kaga baxday isku jirkooda abuurka galeeda shaqaalihii u howlgalayay intii shaqada abuurista beertu ay socotay iyo cagafcagaftii beerta loogu caragediyey inkastoo ay ku hami weyneyd in ay gugan kaga faa'iidaysan doonto geleydii ay beeratay maadaama hal hegtar oo dheeri ah ay tacabkeeda kusoo kordhisay sanadkan balse waxa uurku taalo ku noqotay in uusan waxba ugu soo dhalan geleyda ay ku qarash gashay waxa ay sidoo kale raadiyo ergo u sheegtay in ay jiraan beero badan oo iyada deris la ah kuwaasi oo ay tiradoodu ku sheegtay inay tahay saddex beer oo u dhiganta lix hegtar aysan waxba ka dhalan sababtaasi ayayna ku sheegtay inay tahay roobka oo aysan beerahaasi u helin si wanaagsan kadibna uu hallaabay dalagii ku beernaa faadumo waxa ay ka mid tahay dabacshada beeraha xareedda ah muddo aad u fog ayay ku jirtaa howlaha beeraha waa hooyo dhashay laba biil oo mid ka mid ah sanooyin badan ku xanuunsan baadiyaha afgooye halka mid kalena uu yahay arday dhigta iskuul aabbaha dhalay carruurteeda ayay kala tageen goor hore waana bukaanjeef aan waxba ku caawin karin noloshooda maya wax ilaa hadda sanadkan aan ku gaaro ma haysto ooma hadda kayd u yaallaa ma jiraan oo maanta aan laleelahay keedkaasa meel ku yaallo ma jiraan waayo waxaan haystay waan beerin waxaan isdhahay waa kusoo bixi doonaan khasaaraha koowaad taasay ka mid tahay guud ahaan nolosheeda ayaa ku tiirsan tabcashada beeraha xareedda ah oo ay sanad weliba beeran jirtay dalagyo kala duwan maya ma laga yaabo inaan nacamtay aan wax abuurto maxaa yeelay khasaariyaa isoo gaaray aanma dhaweynbasa maaha wax maanta aan leeyalele maanta meeshaasay wax kaa soo galayaan ama meeshaasay wax kaaga imaanayaan ma jirto ilaah unbaan suganayaa beeraleyda qaarkood ayaa dib u abuuray dalagyada markii laga faagtay beerahooda balse ay khasaarihii hore mid la mid ah kala soo kulmeen beeraha badankood lagu khasaaray ayaa ah kuwa u dhow tuulada sagaalaad ee afgooye waxaa beeralaydu khasaartay ay qayb ka mid ah kasoo jeedaan tuuladaasi xasan maxamed xuseen waa guddoomiyaha iskaashatada beeralayda tuulada sagaalaad oo afgooye ka tirsan waxa uu raadiyo ergo u sheegay in ay beeralaydu yihiin dad masaakiin ah oo aaminsan xoogooda in ay wax ugu soo saartaan dhulka balse ay nasiib daro tahay in ay qaar khasaaraan oo ay qarash walba u galeen sidii ay gugan uga faa'iidaysan lahaayeen halka qaar kalena aysanba ku dhiiran in ay sanadkan wax beertaan sababtuna ay tahay maadaama sidii la rabay aysan roobabka guga uga hoorin beeraha iyo sidoo kale roobka oo xilligiisa kasoo dibdhacay way badan yihiin tira beera beera badan waay masaakiin oo beeraley oo wada shaqaysta oo murqumaaleyta oo dhammaantooda alxamdulilah maasha allah ilaahay ku tiirsan oo beerihii ku tiirsan waaye way badan yihiin ilaa iyo laba boqol hektar ayaa saddex boqol hektar way gaarayaan beeraleyda qof walba markii laga soo koobo markii ugu yaraan oo yar tahay labaatan hektar saddex hektar afar hektar shan hektar way leeyihiin way badan yihiin ugu yaraan saddex boqol hektar waay oo dhibaatadaas saamaysay wallaahi haddii dhibaatadaas ay zaa'ido oo roobkiin sidaas u yaraado waxaa ka dhalan kara abaaraa ka dhalan karto dhibaataa ka dhalan karto sida uu aaminsan yahay aqoon-yahaan saciid yuusuf maxamed xitaa mararka qaar iyaga oo beeraleyda ay si wanaagsan u soo saaraan dalagooda ayaa waxaa suuqyada loogu sii horumariyaa dalag aan ahayn kii dalka oo laga soo bixiyey baqaaro si loogu curiyaamiyo dhaqaalihii ay heli lahaayeen beeraleyda suuqa keenay dalagii dalka aqoon-yahan saciid yuusuf maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada degmada afgooye ayaa iiga waramay saameynta ka dhalan karta haddii la waayo sanadkan dalagii sanad walba loogu tashan jiray in ay soo saaraan beeraleyda afgooye shayga marka lasoo saaro wuxuu u baahan yahay suuqgeyn keliya qofkan waxaan uu soo saaray ma cunayo keliya geleydaas oo bedel ayuu u baahan yahay digirtaas ma cunayo bedel ayuu u baahan yahay sidaa darteed markaa waxa waaye haddii waxa soo saarkan uu yaraado ama la waayaba taa waxay sabab u noqon kartaa in ay timaado abaar inay dhacdo dalagan lasoo saarayo waa way ku wada tiirsan yihiin midka beeraleyda ah midka xoololeyda ah midka kalluumaysatada ah ganacsatada way u baahan yihiin waa saameyn dhaqaale way ku yeelan kartaa dadka beeraleyda ah haddii wax soo saarkooda uu la waayo ama uu yaraado xilliyada dayrta iyo sidoo kale guga ayaa ah wakhtiyada ay dalagyada kala duwani beeraan beeraleyda uu wax soo saarkooda ku xidhan yahay xilli roobaadka waxaana jira beeraleyda qaar oo wax beerta xilliyada dayrta oo keliya iyaga oo xilliyadaasi inta badan diiradda la saaro dalagyo ay ka mid yihiin misigada iyo sidoo kale sisinta sidoo kale xilliga guga ayaa isna ka faa'iidaysta beeraleyda soo saara dalagyada ay ka mid yihiin geleyda digirta iyo sidoo kale salbukada axmed abuukar sabriye raadiyow ergo afgooye aad ayuu umahadsan yahay axmed sabriye haddaba intaas kadib ayaa waxaan la xiriiray cumar xaaji xuseen akiila oo ah khabiir dhinaca beeraha ah kana tirsan ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo kuna sugan degmada afgooye waxaana wax ka weydiiyey sida arrimahan oo kale ay beeraleydu ula tacaali karaan waxa waaye wax walba wakti ay leeyihiin makasi waktiga haddii uu dib looga dhaco dhibkane waa iska siyaada midi fahmaysaa si wanaagsan marka qaarkooda off season wax liibeedo ayay ku beegeen awoodka iyo waxyaabahaas iyo waktigaas ay kusoo beegantay marka sideedan horta beeraha waxa waaye abuur markii la sameynaya in oo seedka created u ahaadaa wanaagsan inuu abuurka ahaado maximation mufahmay waa garta marka shimbiraha iyo waxaas markay feegayaan ama cunayaan la leeyahay wakti oo maaragtay abuurkaasi aan samaysnayn waaye magaratay haddii abuurka samaysan yahay shimbiruhu naflay waaye haddii laba lul ama saddex ay feegaan suntay dareemayaan ma ma u dhawaanayan waxaasi sunta hadda waa ka nabadgelay may may fahamta waa garta
ha ahaatee markii oo haddana off season ou noqdo waktigii laga baxo abriil guga abriil oo bilaabta iyo may horaanteeda la rabaa in ay ahaato in oo maaragtay n abuurki lagu dabaqo mar allaale markii dib uu dhaco waxay noqonaysaa dhibaatadiisa lama horaayo inay dhibaata ku imaanaysa kaasay lama horaayo waa la ogyahay haddii haddana haba la daahabo haddii la beeray oo haddana roobka si fiican ugu da'i lahay roobka fiican u soo celceli lahay shimbirta meel ay ka faagto iyo ama meel ay ka cunto iyo lama heli lahayn may fahmay waa garta
marka arrimahaas saasay isugu jihayiin arrimahaas saasay waaye okay marka idinku ka khabiir ahaan hadda dhinacan afgooye ayaa dhibkaa laga sheegayaa maxaa war ka haysaa percentage yar oo maaragtay aan hayno oo dhahaayo nala soo xiriireen oo u baahan talo taladana aan siiyo hayn oo ah calaamada oo maaragtay aan awyeelay noo sheegeen calaamadaas anaga waxa aan ku garanaan ognahay doctore hadda beeraleydii wax ku beeran jiray roobka maadaama roobkii dib u dhacay ee afgooye beeraleydii roobka wax ku beeran jirtay wax ma beerteen hadda haddii roobkii dib uga dhacay mise qaar badan baan waxba beeran sanadkan beeraleyda had iyo jeer baquuta daruurigooda iyo noloshooda iyo waxay isku xidhan yahayba waxa waaye beeraha gaarahaan afgooya markii la joogo barsanteedka beeraleyda isku xidhan yahay beeraleydana makuur samayso waa beerti waa la beeri waa beeran yihiin beeraha hadda haddadan ayaa rajada ugu weyn hadda waxay la qati xagaagaan maaragta xilli xagaagaa la galay waxaa waaye june iyo maxaan ku leeyahay julaybo xagaaya waaye marka xagaaya hadii soo sida hadda isku socda isku socda alxamdulillah bilaale beeraleyda aad iyo aday wax guul oo keenaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo marka hadda maxaa kula talin lahayd beeralayda oo aad fariin u gudbin lahayd adigu beeraleyda fariin aan u gudbin lahay waxay noqon kartaa haddii alla idmaayo in aan la kuusan oo beerihii sida loo tabjiri loo tacbo wax allaale wixii oo maaragtay ayaga ka bato aynaga soo xariiraan cid allaale ciddii u dhow oo aqoonta uu ilaahay siiyey oo saaxiba inay la xariiraan lagala taliyo diyaaraa loo yahay aqoonta ilaahana bari laakiin ayagaa loo barti ayaga in lala taliyo waayo had iyo jeer wax allaale wixii oo inta lasoo gudboonaado inay lasoo xariiraan maaragtay dadka aqoonta u dulugsan leh haddii alla idmaayo shimbiraha iyo daanyeerka iyo kuwan hadda uu abuurka kala baxay xaggee abuurka sumaysan ka heli karaan abuurka sumaysan waxay ka heli karaan gadaa jira oo galaba abuurka haddii abuur sumaysan oo diyaari uusan jirin suntaa la heli karaa marka abuurka ay ayaga xulinayaan waxaa loo baahan yahay inay suntana kasoo gataan baqaaraha oo maaragtay in dadka oo beeraley oo keena sunta beeraha maaragtay dadka keeno ayaa loo baahan yahay inay la xariiraan waa jirtaa labadaba waa la helaa haddii oo tirsan bulshad la dhahayo oo abuurka hadda kusbaba xustay ayaa jirta haddii ayada uu ka dhamaado oo dadka abuurka keliya ay haastaan waxay u baahan yihiin marka suntii suntii marka tukalanaa jiro oo laga gado oo maaragtay yani waxaa rabaa ay dhahayaan sunta abuurka lagu khasaayaan u baahannahay ay leeyihiin marka haddii ay noqon lahayd galey digir ising balboko adiga wax allaale xiriirkooda wixii subankaasi ee waa loogula tali lahaa dukaanka ay tagaayaan ayayba ka helayaan macluumaadka sida loogu labi lahaa iyo sida loogu khasi lahaa insha allahu kaasi wuxuu ahaa cumar xaaji xuseen akiila oo ah khabiir dhinaca beeraha ah khadka teleefoonkana iigu warramayey isagoo ku sugan degmada afgooye halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo
wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badiyo oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaannada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
bal iminkana aan fiirinno dhegaystayaasha iyaguna fariimahooda codka aan noo reebay
assalaamu calaykum raadiyo erjo waa hooyo joogta gobolka shabeellaha dhexe degmadiisa juhar magacayga waa cadar cabdi waxaan ka cabanaynaa beere aan ku qarash beelnay oo jugaalkeeda boqolka aan ku falnay oo biyo la-aan naga haysa maanta dhan aan motoor lagu waraaminay ah haddana biyo inta webiga lasoo deey biyihii ay beerihii naga gooyeen dhibaatadaas badanaa juhar nagu haysato maamulkaan aan la joognana waxba ku qabama inuu webiga naga buuro oo meelaha biyo uga jabsanayo oo naga fiiriyo oo waxaan ku iri inta biyaha isoo butaan laga hortagana maamulka kor iska saari ma wadadii waa go-da beerihii waa naga go-een dhibaatadaasaan ka hor abaamanaynaa naga maamulkana in wax ka qabtaan jeclaan lahay hadda wax ka qabanaya meel la mara mar wadda waxtaa ugu irtaa beeraha waa naga go-een rafaadkaas anaa sama hadda si kale nabad waa u qabnaa wax dhibaato kale ma qabn beerihi aan shabsanayno ba aan sugayni beerihi waa naga baabi-in oo biyihi waxaan ku iri saddex bilood kadib ka bixmaa beerta iyadoo oo waxaan ku yiri laba bilo joogto hal bil hawo ku hay biyihi naga guuriyeen waa qof ka mid a dhegaystayaasha codkooda noo duubay halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha ergo iminkan haddaan aadno dhinacaasi magaalada muqdisho oo aan fiirino bal wararka qiimaha ascaarta raashinku ay ka marayaan suuqyada magaalada waryaheenna xamdi xaashi ayaana inoo soo dirtay
bismillahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintayni sicirka iyo suuqyada haddii aan ku bilaabo kilada sokorta ayaa suuqyada magaalada muqdisho la kala siisanayaa labaiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kilada bariiski ayaa la kala siisanayaa labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah kilada burki ayaa la kala siisanayaa labaiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kilada baasada dheerdheerka loo yaqaano ayaa suuqyada magaalada muqdisho la kala siisanayaa lixiyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah nooca loo yaqaano makarooniga ayaa kiladii la kala siisanayaa suuqyada magaalada muqdisho sagaaliyo toban kun oo shilinka soomaaliga liitarka saliidda cadayda ayaa la kala siisanayaa labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah suuqyada magaalada muqdisho dhinaca dalagyada kasoo goo dalka markaan eegno digirta ayaa la kala siisanayaa suuqyada magaalada muqdisho labaatan kun oo shilinka soomaaliga galeyda ayaa sidoo kaleetood suuskii ama koombada la kala siisanaya lix kun oo shilinka soomaaliga ah qamadiga ayaa sidoo kale la kala siisanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga dhinaca iyo hilibkana noociisa kala duwan markaan eegno kilada hilibka geela ayaa la kala siisanaya suuqyada magaalada muqdisho boqoliyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga hilibka ariga ayaa kiladii la kala siisanayaa boqoliyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca iyo bagaashkana markaan eegno omadii ayaa baakadkii la siisanaya suuqyada magaalada muqdisho saddex kun oo shilinka soomaaliga dhinaca qudaarta ayaa qiimo koror ka jira meelaha qiimaha aada kuga kacan waxaa ka mid ah baradhada karootada yaanyada asalaatada iyo kabsar caleenta guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa xubintayadii
aad ayay u mahadsan tahay xamdi iminkana aan fiirino qof ka mida dhegaystayaasha oo fikirkiisa noo duubay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu radio wargo waan salaamahayaa waa ragasa oo jooga dimada caabuqa waxaanu ka cabanaynaa waan cabasho xowla kasoo jeedinaynaa lacagtiisi balaaska ah waxaanu dawladda si naxariis loogu codsananaa ayadaa mas-uuliyad dalka haysa weliba mas-uuliyiinta sare aanu ku codsanana inay loo soo sidaayaan lacagtii shilin soomaaliga ahayd ama silin loo soo ceshaan awadin afar iyo tan oo keena annagu waxaan doonaynaa waa lacag dalka laga sameeyaa doonaynaa oo soomaaliya mana doonayna lacagta balaska ah dhaqaalaheeda la degtay sida xoolihii oo kale haddii nagaga gato waa qiimo koror iyo waa suuqa kacsan baa la arkaya oo macashada dhan baa kao kacasa waxaanu ka cabananaa lacagtiisi balaaska waxaanu belanaa sida soomaaliga waad mahadsantihiin wargo aad iyo aad baan islaamaya waa qof ka mid a dhegaystayaasha codkooda noo duubay halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo gobolka bari deegaanka caluula ayaa waxaa la sheegayaa in baddu ay saddexdii maalmood ee lasoo dhaaftay kusoo fatahday ayna xaaqday gurya halkaas ku yaala arrintan oo wakhtiyo badan soo noqnoqotay ayaana walaac ku abuurtay dadka degan qaybo ka mida gobolka bari haddaba maxamuud dirir waa nin aqoon u leh arrimaha badaha waxa uuna ka mid yahay guddi u qareema wax ka qabashada sare u kaca badda ee puntland khadka telefoonka ayuuna iigu waramay anigoo wax ka weydiiyey bal horta dhibaatadan hadda dhacday iyo sida wax looga qaban karo de waxaa sababaya magaalada waxaan dhinaceeda bariga ah waxay ku xooli ama kanaal ma garat waa garta kanaalkaas wuxuu ka soo baxaa magaalada qaybteeda barigaabuu ka soo baxaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay geedka la yidhaahdo tuurada ayaa ku beeran oo hindiya iyo meelaha odayaasha hore ku keeneen kanaalkii ayaa wuxuu magaaladii afkiisii badda ka dalayey ayuu wuxuu usoo galay dhinaca badda ayuu dhinaca magaalada ayuu soo qosay warar badan bayna dhacday hadda meeshii magaaladii qaybtii ahaan jirta magaalada straight dheer bay lahayd oo soosano talyaanigu sameeyey qaybtii dhinaca badda wadday waa dhamaatay wax yar baa ka haray ma garan oo badday ku darsanta baddaa baddaa cunaysa meeshana waa bacaad oo dhul adag maaha waa garta badigaa soo qodanaysa badina meeshii ay joogi jirtay bay ka tigiyeen sidaasay ugu soo siday marka guryo badan bay qaaday walaalada in yar baaba ka harta jeeyo hadda waxa weeye aad bay halis ugu jirtaa marka dad baa isu halqaamayo baabuur baa laisleeliyo waxbaa laisu keena ayaa liyeyo waxa weeye dhagax baa lagu shubayo waxa lii bal dhagax aynu ku shubno oo dhagaxaasaa lagu wadaayo hadda dadka deegaanka ay isu halqaameen ma garan maxaad is leedahay arrintaas si kale oo wax looga qaban karaa jiraysa in ama dadkii meeshii laga raro ama in badii la kabiso mooyaane maxaa kaloo xala aad adigu soo jeedin lahayd maya qaybta ugu horeysa horta waxa weeye haddii aada loola dadaalo oo wax laga qabto oo dhagax la dhigo oo la dhiso meesha wax waa laga qaban karaa laakiin haddana taas xarash badan iyo qiimo badan bay ku kacaysaa u malayn maayo u malayn maayo xilligaan la joogana haddee cid taas u heelan inay jirto ma garan marka aniga taladaydu waxay ahaan lahayd dee waxa weeye maalinba qayb bay qaadaysaa bal wixii la qaban karo in la qabto laakiin dhinaca magaalada dadka loo raro leebadu way soo socotaa maalin walba oo mar walba way soo kor bay usoo baxaysaa xagga kutiga soo qoranaysaa ma garan marka ma heerka badda kor u kacaya mise waa mawjado sidii fatahaad oo kale oo imaanaya siay wax u dhacayaan
laba arrimood weeye heerka badduna waa kacayaa oo mar walba wuu kacayaa oo fatahaadaha iyo darbaduhu way jiraan midda labaadna qoorigii magaalada kanaalka ahaa ee biriga shan iyo labaatan kilomitr gelayay ayaa wuxuu samaynayaa magaaladii buu soo qotay masaajido iyo guryo iyo xaafado dhan buu qaaday oo hadda dhul hadda ma saddexdan beri dhul ilaa hal kilomitira buu qaaday ma garan ilaa hadda guryaha caluulaha hadda saddexdan beri ku dumay waa imisa wax tiraa ma ka haysaan adiga ma laguu sheega hadda guryaha uu dumiyey inta ay yihiin maalmaha kan ma hubo laakiin magaaladiiba dee waxa ka hartay maxaaba ka haran magaalada marka dadka maxay qaban karaan marka iyagu waa duruuftooda waad la socotaa iyagu maxay qaban karaan hadda dadku waxay qabanayaan hadda oo isu xilqaameen inay kullow oo dhagaxa bal ku shubaan baddaasi iyo xeerka ku shubaan bay ku wadaan oo maalmahan oo dhan rag baa baabuurtoodii ku deeqay kuwaa lacag ururiyey kuwaa xooggooda ku deeqay saasaa lagu wadaa kolley way socotaa natiijada kasoo baxdana waxaa la ogaan doonaa markii bal dhagaxaas uu sii socdo ilaa usbuucaas laba boqol oo loo saddex boqol oo loo rildhigo bal inay badi joogto inay inay weli soo socoto caluulo mooyaane meelaha kale ee gobolka bari ka tirsan oo ay baddu saas oo kale khatar ugu hayso waa meelahee xaabo oo kaleto magaalada xaabo waxa weye iyadana qoori baa dhinaca ka mara magaaladii waxay u dhexaysaa laba badood waa garta xataa magaalada bareeda qaybo kamid ah oo xeebta ahaa oo ay qaadto xinbaa soo raacdo iyana iyana xeeb ku taalo oo aada iyo aada iyaduna halis u ah iyadana tog baa gala iyo mareena adigu waxaa ka mid tahay dadka arrintan u ololeynaya in wax laga qabto muxuu yahay dadaalkaagu niyo annaga waxaan ku dadaalaynaa oo af iyo adin haddee nin dhaqaale bixiya nin afka ka hadla oo dadka dhiirigeliya nin hanti nin xooggiisa ku deeqa nin baabuur geeya nin aan ninkii duceeye qof weliba meel buu ku aadan yahay meel madoogo halimo marso qof weliba annagoo dhan waxaan jecel nahay in wax la qabto oo dadkao dhami ciddii cid weliba waxay jeceshahay in in meeshaa wax laga qabto oo wixii ay qaban karto ay qabato ma garan maxamuud maxaad isu leedahay heerka biyaha baddu inay kor u kacayaan maxaa sababay baad u malaynaysaa adiga ka aqoontaada badeed heerka biyaha waxaa keenay cimilooyinka isbedbedelaya marna roob baa soo da-ayo oo daad baa imaanaya aan la arag oo la maqal weligiisa inaan arag marka adigu hadda markaad fiiriso toban sano ka hor meeshay baddu joogtay iyo hadda meesha ay joogto maxaad ku maxaad ku cabiri lahayd intee in laeg bay kor u kacdo labaatan iyo shan sano ka hor ama labaatan iyo sideed sano ka hor eedaday gurigeeda aniga oo kale waa badweyn dooyaha dhigtaada ma garat kaasi wuxuu ahaa maxamuud dirir oo ah badyaqaan u qareema wax ka qabashada sare u kaca badda ee gobolka bari oo khadka telefoonka iigu warramayey isaga oo ku sugan degmada caluula halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa wararkii qiimaha xooluhu sayladaha inaga soo gaadheen waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaheenna maxamed khaliif
waxaan dhex taagnahay gaar ahaan qaybta adhiga soo dhawow
anigoo ah xasan cali cabdi marka hore waxaan ka bilaabayaa marka hore waxaan ka bilaabayaa qaybta adhiga adhiga mataqaanaa dabaaxa ah qiimoogu wuxuu maraya ilaa shan kun iyo afar boqol ilaa afar kun sagaal boqol adhiga mataqaanaa dhexe ee ducada muraadkana wuxuu marayaa ilaa saddex kun laba boqol ilaa saddex kun shan boqol adhiga kasii yaro hooseena wuxuu maraya ilaa laba kun iyo siddeed boqol haddii aan ka hoobixin mataqaana orgida waaweyn ee iyaguna dabaaxa ah waxay maraya ilaa toddoba kun ee bullada ah orgida dhaxan waxay marayaan ilaa laba kun siddeed boqol orgida dhexdhexaadkuna waxay marayaan ilaa saddex kun iyo laba boqol xalka loodana ariga dhax wuxuu marayaa ilaa sagaaliyo toban kun ariga looda looda dhexe ilaa sagaaliyo toban kun kuwa kasii waaweynna ilaa sagaaliyo labaatan kun ay marayaan haddaan ka horbixin mataqaana xagga geelna lada qaybta gacanta ugu hooseysa lada maxaa la siiyaa maxaa laga gadaa iyada maxaa kuwa ugu hoosey waxaa la siiyaa ilaa labiyo toban kun ilaa sagaal kun ilaa muxuu ahaayeen saddex iyo toban kun looda ugu hooseysa kuwa ugu sarna waxaa la siiyaa ilaa sagaal iyo labaatan kun xalka geel haddaan ku bixiyo geel haddaan ku horbixiyana kuwa ugu yar waxaa la siiya ilaa
xasanow intaynaan u gelin geela waxaad iga warantaa halkan adhiga intii hadda roobku da'ay waxaa isbedela oo ku yimid qiimihiisa inuu sare u kacay inuu kor u kacay bal xagga iibsigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa suuqa suuqa horta halka iibsigiisu markii hore aad buu jabnaa laakiin iminka adhigii baa yaaraday maadaama isudhac dagaal yar yimid oo la sir diraray dabadeed wixii ka dambeeyey adhigii kor buu kacay oo qaalib noqda adhigii wanankii baraarkii muxuu ahaayeen adhigii dhexdhexaadka ahaa riyihii waaweynaa markii hore waxay ahaayeen siddeed iyo labaatan kun siddeed iyo labaatan ilaa imika waxay marayaan ilaa saddex kun ilaa shan boqol oo markaa imika qiimi aad buu kordhay yaa islaaya
markii ay isku dhaceen soomaalidii xabashidii isku dhaceen dabadeed wixii ka dambeeyey adhigii kor buu kacay waayo waagi hore waxaa soo geli jiray laba istabajiid oo gaadhi ah toddobaadkii mar eeg waxaa soo gala bishii haln buu soo galay gaadhi yar markaa dumarka ganacsatada ayaa kala booba marka arigii aad u qaali u yahay
marka xogee dhaqdhaqaaqi adhiga waxaa laga dareemayaa inuu inuu qaali yahay adhiga maariga dhexmise kuwe kuwa sare adhiga hilibka adhiga hilibka dee badanaa aadka loo iibsado adhiga badan adhiga badanaa hilibka kale aad loo iibsado waxaa ka mid ah mar curadka muxuu ahayeen qiimahoogana wuxuu marayaa saddex kun shan boqol saddex kun laba boqol saddex kun hal boqol ayaa u yar qiimahooga sayladda adhiga goormaa la furaa ama la xidhaa yacni xillimaa la soo galaa ama la furaa xilliga la soo galay waxaa weyn ilaa kowda arrimaa la soo galaa waxaana laga baxaa toddobada ilaa siddeed duhurnimo ee dambe ayaa lagu kala rawaxaa
waa yahay tirada adhiga ama loda ama geela ugu badan oo halkan laga iibsado waa kee keebaa ku badan kolley tir ahaan hadda waxaad moodaa inuu arigu badan yahay oo ari badan baa meesha badanaa ariga la iibsado waxa ugu badan qalatida iyo muxuu waaye dadkan ku ducaysanayey badanaa ariga aad loo gataa marka ariga iyo lo-oda xag geela ariga aad loo gataa xabashadaa gadata dawuutaa gadata waraagadaa gadata caruusidaa gadata soomaalida gadata okay haddii aan lada u imaano iyada loda suuqeeda maxaad noogu sheegi kartaa tusaale ahaan hal isbeddelka oo kale wax isbeddel ku yimid iyada xagga loda xalka mataqaanaa isbeddelka loodana badanaa iyaguna waxaa iibsada kuwa mataqaanaa qalatada ah ayaa badanaa iibsada waxaana kaloo gataa kuwo kaloo iyaguna mataqaanaa xabashiyo dibadda badanaa aad u iibsada oo ilaa siddeed labaatan kun ah ilaa sagaal labaatan kun ah marka xagga looda iibkooda aad buu ugu yaryahay marka halka adhiga ayaa kaga iib badan
iga warran geela oo kale isagu yani wax isbedela ma laga dareemaya yani xagga xalka geela waxa imika laga waxaa laga dareemayaa waagii hore waxaa joogi jiray geel fara badan aroorintii laakiin ma geelkii faraa badnaa aroorintii hore looguma yimaado ee hadhowtan ilaa sagaalka ilaa afartan unbaa laso- inta lasoo daajiyo ayaa lasoo xareeya ilaa afarta duhurnimo ilaa sagaalka duhurnimo wuxuuna maraya qiimahoogu ilaa sagaalaatan kun ilaa een, een, saddex iyo soddon kun ayuu qiimihiigu marayaa iyaguna aad qiimi iyaguna qiimahoogu aad buu kor u kacay saddex iyo soddonka nooca maraya waa kee ma awrta ama geela ama neefka hilibla neefka hilibka waa nooc- waa nooca afar jirka ah ee hilib kale dee lagu ducaysanaya maraya intaas
yaa yaa yaa yaa yaa yaa intaas maraya haa ka kale mataqaana dhexdhexaan wuxuu maraya ilaa siddeed iyo labaatan kun oo wuxuu noqon karaa in dhaqmaad laga dhigto ama ka lagu duceynaya inay dadku ay- ay- ay- ay mataqaana qalanayaan in xooyeen ku mataqaana ka daba macaasheena ilaa laba laba iyo labaatan kun ay ay u kiibsadaan waxaad ku qiyaasi lahayd maa sida maalinlaha ah xoolaha halkan looga iibsado een, geela oo kale ariga ama loda yani sida maalinlaha ah yani ariga maalinlaha qaar baa dheyla yimaado iibsadaan qaarna toddobaadka marba yimaadaan iibsadaan macnaha maalinlaha qaarna een, waxay iibsadaan adhiga ladhada caasho qushida lafa ciise muxuu ahaayeen awbarre muxuu ahaayeen sheedeer ayay yimaado waxay iibsadaan wana fara badan oo isku xidhan ilaa konton neef iyo orgi ilaa konton neef iyo riyo yar ilaa konton neef ayay iibsadaan markaasi waxay geeyaan wajaaloo kale een, lafa ciise oo kale een, awbarre oo kale muxuu ahaayeen goboladaasay geeyaan iyaguna
cudurkan ebola waa cudur uu keeno noole ilmaqabata ah oo la yidhaahdo virus cudurkani ma ahan cudur hadda adduunka ku cusub cudurkanu ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ayuu ahaa marka hore oo la helay ilaa iyo markaasna cudurdilaac ayaa ka dhici jiray ee, ee, wadamada afrika khaas ahaan billa caleyka taxadarka sameeya horta marka ugu horeyse gaarsii qolooyinka caafimaadka ah ee arrinkaas ugu talagalay gaarsii in qofkaas uu ka yimid meeshaas qaraabada u badbaadisid qoyska u badbaadisid waa khasab qofkaas in la geeyo rugta caafimaadka oo daryeel loo bilaabo haddii aad qarsatid soomaalida waxaa tiraa waxaad qarsataa waa ku qurunsadaa waxaadan ogaataa adigan inuu kugu dhacayo guriga dadka joogay uu ku dhacayo sababta waxa weeye haddaada taxadirka u baahnaa oo ahaa inaad eh, maaskigii gashatid indhihii daboolatid had iyo jeer gacnaha saabuun ku dhaqatid qofkaas aa ka- aa- aad karantiishidoo meel gaara aa ku haysid dharka uu asuu saxaradii wuxuu ka gaareen aadan adigoon eh, eh, gloviska gacmogashiga loogu talagalay qaban macnaha taxadirkaasi hal meel hadduu ku kh- hadduu ka khaldamo waxaad ogaanaysaa qoysku gaarayaa qaraabadii soo booqatuu gaarayaa waddanka dhan buu ku faafaya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
weli raadiyaha ergo ayaad naga dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii xaaladda xeryaha lagu barakacay oo toddobaadkiiba aan mid ka mid ah magaalooyinka dalka ku eegno iyadoo aan diiradda ku saarayno xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacay toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa mid ka mid a xeryaha lagu barakacay ee magaalada baydhabo oo qoysaska ku nool aysan doonayn inay dib ugu noqdaan deegaanadii ay ka yimaadeen sababta oo ah adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka ee ay ku haystaan xerada oo aysan ka heli doonin deegaanadii ay asal ahaan ka yimaadeen wariyaha raadiyow ergo ee magaalada baydhabo muxiyidiin xusni ayaana barnaamijkan soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaana aynu kaga hadli doonaa xaaladda xerada barakacyaasha xanaanowan ee magaalada baydhabo xanaanowan oo ku taala magaalada baydhabo waa xeradii ugu horreysay ee ay soo degaan dad abaaro iyo colaado ka soo barakacay oo ka yimid tuulooyin kala duwan oo baa iyo bokool ah dadka deggan waxaa lagu qiyaasaa boqol kow iyo siddeetan qoys xabiibe maxamed nuur waxay ka mid tahay tobankii qoys ee ugu horreeyey ee bishii maars ee sanadkii labada kun iyo lixdii soo degay xerada xanaan oo qoyskeeda waa siddeed ruux waxay ka soo barakaceen deegaanka gofguduud buurey oo soddon kilomitir baydhabo galbeedka ka xigta xeryaha kale ee magaalada waxay uga duwan tahay in ay qoysasku degan yihiin qolal afar mitir oo jiingad ah iyo darsadooda oo la dhisay shan sano ka hor waxaana u dhistay hay-adda d r c goobta ay ku taallo waa dhul dowladeed oo maamulkii degmada ee waagaasi dadka ka siiyey duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo xabiibo waa hooyo siddeed iyo konton sano jir ah waxay raadiyo ergo u sheegtay inaysan isku haysan dad barakaac ah maadaama ay xerada ku haystaan adeegyada aasaasiga ee nolosha waxay xustay afar iyo tobanka sano ee ay meeshan degan yihiin inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan hay-adaha sida ay dadka xerada degan ii sheegeen waxay caawinaad ka helaan hay-adaha d r c oo dhismaha guryaha musqulaha iyo kaararka lacagaha lagu qaato ka caawisa world vision oo iyana kaararka lacagaha qayb ka mida qoysaska ka saacida iyo waxbarashada xerada dhexdeeda ka jira halka nj-o-ga sama lagu magacaabo ee dhanka caafimaadka ka caawiya sida uu raadi ergo u sheegay guddoomiyaha kaamka xanaano wan ee magaalada baydhabo waxbarasho iyo adeegyada caafimaadka oo dhinaca hooyada iyo dhallaanka ah ayaa ka jira xerada inkastoo lixdii bil ee u dambeysay uu ka joogsaday haddana ku dhowaad muddo shan sano ah waxay heli jireen lacago gargaar ah arrimahaasi ayaa xabiibo iyo dad badan oo ka mid ah ku dheliyey inaysan ka fikirin dib u noqoshada deegaanadoodii waxay ku haminaysaa inay si toosa deegaan u noqoto haddii ay hesho cid arrintaasi ka caawisa wallah nga hortaagan ilaan hadda masbihi kor intaan dhulgadadoo guri oo shiid ay tag samaysada laakiin daruufta indiid haddana haddii ilaahay oobiyo wal ilaahay imbi baraka ilaahay oobi id ana lahadega oo iska filanaada jeelada fadi aa hadda walin noocaawiya fadaaneh ini walnana sii mise walka shaqaysanana sii mise meel walna ninsaara jeelada fadni gargaaray ka nooliin maahin walkaga hadda bacmishtar iyo haayan malee walma mahaysadan hadda
xabiibo iyada iyo qoyskeeda xoololey ayay ahaayeen laakiin abaaro horey u dhacay ayaa xoolihii ka dhammaadeen taas oo sababtay inay baydhabo u soo barakacdo xabiibo iyo qoyskeeda adeegga caafimaadka waxay ii sheegtay inay ka helaan xarunta caafimaadka ku dhex taal xerada oo nj-o-ga sama gacanta ku hayo halkaas oo dawo iyo baaritaan ay ka helaan halka waxbarashadana isla xerada carruurta ay wax uga bartaan oo world vision ka caawiso qoysaska barakacyaasha carruurtooda balse waxay la daaladhacaysaa la tacaalidda nolol maalmeedka qoyska maadaama gargaarkii ay ku tiirsanaayeen sheegeen in muddo toddoba bilood ku dhow aan wax la helin sidaa daraaddeedna dhismayaasha guryaha ka qayb qaadato mararka qaarna waxay sheegtay inay xaabo soo gurto wixii ay ka hesho nolosha guriga ay ku saacido xaawo aadan cusmaan qoysaska xeradan degan ayay ka mid tahay waxay sheegaysaa in wakhti nolosha iyo xaalka ku adkaa ay soo mareen laakiin markii dambe wax kasta nolosha ay u baahnaayeen inay ka heleen xerada dhexdeeda culaysyada ugu waaweyn ee ay ka fikiraysay waxay ahaayeen waxbarashada carruurta iyo noloshooda maadaama agoommo yihiin carruurta ay hayso iyada keliya ay tahay qofka keliya u dhaqdhaqaaqa laakiin waxay haysataa guri jingad ka samaysan lix ka mid a carruurta oo wax ugu baranaya iskuulka ku yaala xerada dhexdeeda caafimaadka oo haddii ay u baahdaan ay ka helaan meesha gudaheeda iyo gargaarka oo sida dadka kale ee xerada mararka qaar ay helaan beerteedii oo baygaduud ku taalla afar iyo toban sano wax laguma beerin sida iyada ugu soo barakacday hadda waxay sheegaysaa in halkan nolosha ay ku dhammaysanayso iyada iyo carruurteeda kuna dadaalayso waxbarashadooda waxay ka sheekaynaysaa sida ay ugu qanacsan tahay nolosha halkan ay ku haysato alxamdulilah hata eeda yeedaan isku roogno hoorkii rafaadkii ku hirni aragdeeda xaalkunba hata una oo un hoolo banhaaysan hanto kale un hata iska difacanonan qabna eeda eeda hata aragdeedna isku roogno wala barashada eedan haysan caafimaadna hata ilaahayna sii unuga jiridoon hata madan walha baarahaay walgaltabay sidii horeyti baadiyaadii mal eh meewlaa walyo dhan halin walan baradaanaba maleh dhismaha guryaha jiingadaha ka samaysan oo qoys kasta xeradan degan u dhisan waxaa u dheer musqulo jiingado looga dhisay oo afar ilaa shan qoys ay wadaagaan sidoo kale waxay indhahayga ay qabanayeen muddadii aan booqashada ku jooga xerada in ay ku gaar tahay goob carruurta ay ku ciyaaraan oo qalab kala duwan yaala saleemaan aadan isxaaq wuxuu ka mid yahay odayaasha xerada xanaanowan ee magaalada baydhabo wuxuu ergo u sheegay in qoysaska xerada degan ay ka siman yihiin fikirka ah inay horay deegaan ugu noqdaan magaalada baydhabo oo aysan marnaba dib ugu noqon deegaanada ay ka yimaadeen waxaa hadda la doorbidayo ay yihiin nolosha magaalada sidii horey loola sii qabsan lahaa saleemaan isxaaqa waxa uu sheegay in afar carruurtiisa ah waxbarasho ay ugu jiraan islamarkaasina uu rabo inuu arko ilaa jaamacad iyagoo wax baranaya dib u noqoshada miyiga ayuu tilmaamay in wax faa'iido aanay lahayn
inay inagay tacalimo oo qur-aanka bardo iskuulka bardo jaamacadda ilaa marka baha xeradan ayaa amni ahaan meesha ku taala aada u wanaagsan waxaana ka agdhow barkontarool magaalada laga ilaaliyo waxay xerada saaran tahay waddada laamiga ah dhanka bidix waxaa u sahlan dadka kaamka ku nool in marka qofka albaabka ka soo baxo hore ay ka helaan bielka ama gaari bajaajta aweys suleymaan aadan ayaa sidoo kale ka mid ah dadka deggan xerada xanaano wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee soo dega halkan xilligaas oo ahaa sagaal iyo toban sano jir wuxuu la socday ayeyadiis oo daa ah balse hadda waa soddon iyo saddex sano jir xaas iyo afar carruur ah oo dhammaantooda ugu dhashay xerada wiilkiisa u weyn waa lix sano jir halka midka u yarna uu jiro sagaal bilood ilmaha hadda xaggii baadiye ay noqonaano dugsigan iyo ciishay dugsi ay ku jiraan iskuol ay ku jiraan inaa wax ay bartaana jeela ilmaha hadda waa baranaya baadiye ma geenaya ol hataa wiiga hadduu yimaada hataa muqdisho leen geli karaa magaalo kale leen geli karaa maana ilmaha anta yariina wax bartaan maxaa igu qasbay beer falow iyo asendiyaashan falayno
guud ahaan barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo idinla socodsiinaya anigoo ah muxudiin xusni ayaan halkan kusoo gebagabeynayaa
aad ayuu umahadsan yahay muxiyadiin xusni oo barnaamijkeennii xeryaha lagu barakacay baydhabo ka soo jeedinayey halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo bal iminkana aan fiirinno dhegaystayaasha iyaguna fariimahooda codka aa noo reebay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa ismaaciil cabdi yuusuf waxaan kaala soo hadlaya ceelasha biyaha waxaanahay darwallada wada baabuurta ee caasiyada ah oo ka shaqaysa ilaa xamar ilaa iyo abgooye urniyo uu aad iyo aad reer iyo ergan waan salaamaynaa dadka bini-aadanimada iyo waxay gudbisaa waxyaabaha mujtamac uu qabo oo la dahaaro ama la qariyo bay aada u gudbisaa way ku mahadsan tahay urniyow isbaarooyinba aada loogu soo badanayo isbaarooyin isbaarooyinba aada loogu soo badanayo weliba ciidamada dawladda weeye waa u badan saaradaas oo lagugu dhibaateynayo oo lagu leeyahay lacagkeen oo lagu leeyahay leysinkeen oo lagu leeyahay gaariga buuggiisii keen oo lagu leeyahay ma garanaysaa waxaan sharci lagugu lahay intaba haddaad wadato xataa lagu leeyahay adeer gaarigu xageebu ka yimid waxa weeye halkaa markaad maraysay shalay dhowr nin baa kula socotay oo de kirishboy kalaad wadatay maantana mid kalaad wadataa dhibaatada noocaas ilaahay baa wax qaban kara ilaahay baa wax qaban kara waxaan rabnaa in ciddii ay qusayso arrintaas oo ay dhagaheeda ku dhacayso ergen ay u gudbinayso inay wax ka qabtaan aada iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa qof ka mid a dhegaystayaasha codkooda noo duubay halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha ergo
eedaadeheeya nabaday dirir iyo colaad iyo aafada dabaylaha dayr lagaga dhuuntaay sida dirirka cawleed doog iyo caleenay aadmiga daryeelay damal iyo hadhkiisaay degmo nabadi taallay duunyadu ku sooftaa darar lagaga maalaa oo lagu dekeeyaa dunidaba u mudanay nabad iyo naqroobaad jannadii naciimay naas kula wadaagaa naartiiyo colaaduna waa naburro kululoo naflahay u daran tahay
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka aan uga warrami jiray waryaheenna magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaana isku soo dubariday
kulan wacan dhegayste ku soo dhowow barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno halisaha tahriibta maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa dood aynu ku lafagurayno bal waxaa iska beddelay caqabadihii dhallinyarada ku khasbayey inay tahriibaan maadaama ay teeriya labada kun iyo toddobiyo tobankii hoos u dhacday qulqulkii dhallinyarada ka baxayay deegaanada puntland ee libiya u sii marayey inay yurub tagaan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland waxaa kaloo doodda ku eegaynaa heerka ay la eg tahay khatarta ah inuu qulqulkii sii socon karo waxaa barnaamijka igala qaybgelaya cabdirasaaq axmed jaamac oo u ololeeya arrimaha waxbarashada islamarkaasna daraasad ka sameeyey tahriibta xilligii ay xoogga u socotay maxamed kowte cismaan oo hore usoo noqday xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada dangorayo ee gobolka nugaal halkaas oo ka mid ah meelaha lagu qabto dhallinyarada tahriibta u socda ee doonaya inay gacanka ka gudbaan deedna usii tallaabaan dalka liibiya ilaa qaaradda yurub wuxuu inala wadaagi doonaa khibraddiisa ku aadan arrintaas sidoo kale waxaa barnaamijka qaybka ah cabdirasaaq yuusuf faarax oo ah bare jaamacadeed una ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha waxaan ku bilaabi doonaa cabdirasaaq axmed jaamac waxaa jiray factor ka qayb qaadanaya in la tahriibo oo markaa la cuskanayay ama xarun ha ka ahaadeen ama yasnoq lakin waxaa jiray caqabado la dareemi karay oo markaa muuqda sida in shaqa la-aan jirtay nolosha ay dhalinyaradu markaa ku sugan yihiin oo deegaanka ay raadanayeen nolosha ku haystaan maa nolol ka fiican inay haysteen qof saaxiibkiisa jira awaarnas wax loo yiraqaa tahriibteeda waxaa la wacyigelin lahayd qof ha tahriibaya wuu tegayaa xaggoo wuu tegayaa qof kale wuxuu ka qayb qaadanayaa marka wuxuu leeyahy wuu soo xayeysiinayaa factorkaasaa jiray maxaa iska bedelay tusaale ahaan oo kale markaan sameeyo qodob la yirahdo shaqa la-aanta marka la yirahdo labada kun iyo labiyo tobankii iyo labada kun iyo sagaaliyo tobanka deegaanka aan joogno shaqalaanta isku level maaha ama isku xad maaha xadka ay joogto waxaan dhihi karnaa waxbaa isbedelay isleedahay marka arrintaas waxaa dhalisay in waddadii la marayay ay xirantay taas ayaa keentay in dadkii dhallinyaradii ay fikradoodii wax ka bedelaan mise waxaa jira dadaaladii muddada lagu baaqayay in wax laga qabto ayaa tallaabo laga qaaday inkastoo dadaalada sida loo qorsheynaya aan wax looga qaban misena waxaa dhihi karaa waxaa sababaya isbedelka adduunyadu oo maalinba meel isku bedelayso laba kun iyo sideed iyo tobanka iyo laba kun iyo sagaal tobanka oo hal san udhacayso thinkigaygu aan fahri fahamkaygu isku mid meel ma joogin waxaana bedelaya waxa weeye environmentiga iyo aqoonta iyo technologiyada dadku sii dhexgelayaan iyo wixii hore wax laga dhaxlay outputka kasoo noqday dadkii taariibay oo aanaan la mahadin baa wuxuu sii dhiirigelinaya kuwa badan halkan jooga inay meeshooda ku shaqaystaan halkii ay lacagta badan lagaga bixin lahaa cabdirasaaq soo dhowo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabdirasaaq wax badan buu taabtay arrinta hadda jirtaah waxay tahay in shaqooyinkii oo kaleeto iyo waxyaabihii dhallinyaradu ay ka cabanayeen ee dhibaatada ku ahaa ee shaqadu ay ugu weyneyd shaqa la-aanta ama shaqa yaraanta in dhallinyaradu aysan helin fursado ay ku noolaan karaan oo waddankii ku joogi karaan in wax iska bedelayaan adiga arrintaasi ma kuu muuqata adoo koobaya waxaa kaloo ii muuqda oo iyaduna ayaan ka qayb qaadatay social mediada sababta ku tahay fideoyo laga soo duubay magafo dad garaacaya markii la arkay ay dadka arkeen waalidkii baa waxay ku dhiiriday caruurtooda inay jaanisee u sameeyaan fursado shaqo ay u sameeyaan gaaridhan oo hadda waxaa jira la yirahda hooyo hayga tahriibin oo hooyooyinku ay u sameeyeen ama ay u gadeen wiilashooda si aysan u tahriibin mar haba ina magaciisa lakin nuc baa urta ka mid hooyo hayga tahriibin baa layiraa aan kaa dhex galo waxaa jiray fursado badan oo dhallinyaradu ay dayici jireen oo aysan qaban jirin ama shaqooyin tiro badan oo aysan dhallinyarada deegaanku rabin inay qabtaan tusaale ahaan shaqooyinka makhaayadaha shaqooyinka baabuur wadista laftarkooda iyo tagsiyada oo hadda a sheegaysid inay kusoo biireen iyo shaqooyinka dhismaha ama shaqooyinka xirfadaha badankoodba arrintaas wax isbeddela ma kaaga muuqda iyada
isbedel baa ka muuqda ayaa la dhihi karaa waxaan ka taaban karnaa hadda waxaan macnaha xusi karaa dad dhalinyaro badan baan aqaana anigu oo tabakaayooyin furtay meherada yararoo ganacsi furtay small business samaystay iyo sidoo kale dhalinyaro badan oo maqaaxyaha ka shaqeeya oo markay arkeen dad soomaaliyad oo kaleeto maqaaxyihii ka shaqeyn oo iyaga la mid ah iyaguna ku dhiiraday inay maqaaxyaha ka shaqeeyaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ku shaqeysta ba- bahasha loo yaqaan bajaajta iyadana sidoo kale iyo tagsiyadii aan kasoo shekeynaya kulliba Een, maxamed kawte een, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ahayd xogayihii dowladda hoose ee degmada ee dangorayo markaad x- maamulaysay labada kun iyo siddeed iyo tobankii degmada bal ka waran xogta tahriibtu see ahayd isbeddel noocee baa kuu muuqday maxaad is leedahay baa dhaliyey hoos u dhaca tahriibta ee ku yimi deegaanada puntland Eh, dhowr waxyaaboodba way dhaliyeen Eh, libiya dhibaatada ka dhacday koobay ka ahayd waxaa kale too jidhay waalidka oo aan awal ku baraarugsanayn inay ciyaalka u sameeyaan nin jahin oo iyaga laftarkoodu jahin u sameeyey n cabdirasaaq wadani ayaan usoo noqonayaa n cabdirasaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo n cabdirasaaq yuusuf wuxuu sheegay in n uu jiro ama uu muuqdo in dhallinyaradii ay ku baraarugayaan inay shaqooyinkii xirfadaha ahaa iyo fursadihii badnaa ee ka jiray suuqa ay ka faa'iidaystaan adiga arrintaas ma ku muuqataa jira beersabshik inagu aan ka qabno shaqada in la shaqaysto baa wuxuu ka duwan yahay meelo badan oo xataa soomaaliya lamid ah tusaalahaan oo kale ee, ka- koonfurta iyo waqooyiga beersabshika shaqada sidaan u aragna uma arkan iyagu waxay u arkaan fursad in laga faa'iidaysto fursaduna maxaa weye tusaalahaan oo kale anigu makhaayad inaa- inaan geli karo maxaa la yidhaha siyuri iyo baa dhigan siyuriguna uu sii soconaya n markaad fiirisid khatarta n hadda sabab weyn baa jirta oo tahriibtu ay u yaraatay oo ah su- eh, marinkii inuu xumaaday qaylo badanna ay yurub ka jirto khatarta markaad fiirisid in arrinta tani ay sii socoto haddii waddooyin kale la helo intee in la-eg bay kula muuqataa cabdirasaaq yuusuf Een, waxay ila muuqataa inay dhici karto oo anytime oo tusaale ahaan hadda haddii ay wax iska bedelaan libiya oo kaleeto inay tahriibtu soconayso layskuma hayo oo ay sii soconayso jirayso waa tay n maxamed koote adiga ma kula muuqataa arrintaa ma is leedahay weli waa sii jiraysaa halis sidee wax looga qaban karaa marka Ah, wax wax looga qaban karaa waxa weeye in la sameeyo cabsaqtu ka hadlayay oo kaleeto meelihii farsamooyinka gacanta dadkii tuubooyinka la baro ee, korontadii la baro ee, waxbarashadii kaleeto asaasiga ahayd oo technicalka ahayd oo qofka uu ku shaqo tegayay ugu dambeyntii cabdirasaaq yuusuf maxaa ku dari lahaa Ah, waxaan ku dari lahaa een, waxaan ka eegayaa dhinaca kaleeto oo ha attitude change in la sameeyo ama maskax bedel dadka laga bedelo iyo fikradda ay dadku ka aaminsan yihiin waxaa kaloo lagu bedeli karaa dad banaanka ka yimi oo tahriibta soo arka oo yurub wax ay tahay soo arko soo ogaaday inaan waxba olin soo arkay in iskuulaadka lagu martiqaado iyo goobaha waxbarashada iyo meelaha dhalinyaradu isugu yimaadaan oo iyaguna ay wacyigelinta ka qayb qaataan una sharaxaan wixii ay ku soo arkeen iyo dhibaatadii la kulmeen waa mahadsan yihiin cabdirasaaq axmed jaamac maxamed kowte cismaan iyo cabdirasaaq yuusuf faarax oo inagala qaybgelaya doodan barnaamijka waxaa isku soo dubreyday idinana socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan maxamed ilaa kulan dambe nabadiino
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo
haramida bay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo haramida bay wadaa idaacaddu waa ergo haramida bay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan